Guddoomiyaha degmada Dinsoor Mudane Axmed Aadan Cabdiye ayaa furay kulan dadweyne oo ku saabsan sharciga maamulka dhulka magaalooyinka, kaasi oo Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dib u Dhiska ay garwadeen ka tahay una qabatay bulshada iyo maamulka degmada. Bulshada ka soo qaybgalay kulankan ayaa loo qaybiyay nuqullada buugga sharciga dhulka magaalooyinka, kaasi oo Wasaaradda Hawlaha Guud ay uga gol leedahay wacyigelinta arrimaha maamulka dhulka in kor loogu qaado. Guddoomiyaha degmada Dinsoor Axmed Aadan Cabdi ayaa ka warbixinaya kulankan iyo ujeedada loo qabtay.
Kulankan wuxuu ku saabsan yahay sharciga maamulka dhulka magaalooyinka Koonfur Galbeed. Ujeedka xeerka waa in lagu maamulaa dhulka magaalooyinka iyo degmooyinka ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan rabnaa buugaagtan idin siiyay sharaxaadeeda. Maanta waxaa marti inoo ah Keero Maxamed Cabdi iyo Jacfar Shariif Cumar. Anigoo aan kaga faa'iidaysanayno maanta inay xeerarkaasi dhulka ay inoo sharaxaan. Sharciyada dhulka waa mudnaanta koowaad ee degmada Dinsoor ay u leedahay. Kulli waa dareemi kartaa. Waxaan rabaa si waafiya in aad ugu faa'iidaysataan waana sharci gelinaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo.
Kulankan dadweyne oo ay ka soo qaybgaleen bulshada qaybahooda kala duwan ee ku nool degmada Dinsoor ayaa looga gol lahaa in bulshada la fahansiiyo, korna loo qaado wacyiga arrimaha maamulka dhulka ee bulshada degmada Dinsoor.